walaalaha muslimiinta ku nool mandera county magaalada mandera nafteedii sabcountiyaalka dhammaantooda dadka muslimiinta waa salaamantihiin guud ahaan imaamyaalka ahlu kheyrka yar iyo weyn rag iyo haween dhammaal beled iyo baadiye tuulo tuulo meel alle meeshay joogtaan walaalayaal dhibaatada taagan roobkii waa soo daahay waad arkaysaan ilaahgeena casa wajal naxariistiisa kama qorsanayn rabageen naxariis ka raadinaynaa roob doon guud ayaa jira mandheera kenya dhan dhammaanteed meel almeeshii muslim joogo roobdoonkaasaa jira waxaa la rabaa dadag dhammaan arrintan inay daneeyaan oo ilaahgeen casa wajal aan barino naxariistiisa kama qadayna insha allahu tacaalaa arrintan in naxariis gaarsiiyo culammada arrintan ha u istaagto ilaaha subxaanahu watacaala haloo tooba keeno ilaah casa wajal ha loo toobo keeno naxariistiisa yaa laga qoorsanin astakfurta ha la badiyo daacad ha la badiyo masaakiinta ha loo naxariisto arhooy masaakiinta ha loo naxariisto uurhumada ha laska daayo xasadkii uurhumada waxyaalaha lagu jira sababteeda oo siyaasad ah uurhumada ha laska jiro ha las cafiyo walaaltanimada ha la muujiyo alla subxaanahu watacaala gacmo ha loo hoorsado habeenii dharaar saacadaha kasta dhammaanteed ah sidaas ayaa culammada muslimiinta idin faraysaa kuwii nairobi joogaan kuwii mandheera joogaan dhammaan sidaasaa laisku raacay roobdoonkaas hala qaalqaaliyo hala hagaajiyo hala sameeyo jazaakum allahu khayr haliskugu baxo haliskugu soo baxo axadda ayaa la rabaa inuu dadka dhan halisku soo baxaan ka hor in khayrka la badiyo sadaqada la badiyo naxariista la badiyo baryada la badiyo towbakeenka la badiyo astakfurta la badiyo ayaa la doonayaa ilaaha subxaanahu watacaala roob roob degdeg ah baraka leh ilaah unagu soo deeq ilaahay oo naxariistaas kama qorsanayn iridaada maahayn iridka la garaca malah adaa roobka gacanta ku hay annaka adagaana leh ayaad addoomiinkaada nahay dhulkaada adagaana dejisay ilaahay ou naxariistaada ilaahay u naxariistaadana si ilaahu roob degdega ilaahuna si